bismillaahi raxmaani raxiim warka madaxdiisii xildhibaanada golaha shacbiga ah ee dalka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay aqrinta koowaad ee ay marsiyaan wax ka bedelka sharciga burcad badeed ee dalka dadka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baayah ayaa u diyaargaroobaya munaasabada ciidul adxaa jaaliyadda soomaaliyeed ee kanada ayaa daaq gurmada gaarsiisay dadkii ku barakacay fatahaada webiga ee afgooye maamulka degmada walaweyne ee gobolka shabeellada hoose ayaa baaq u diray bulshada in ay ka qayb qaataan samata bixinta dadkaas ay saameeyeen fatahaada webiga gobolkaasi shabeellada hoose maamulka gobolka banaadirna waxa uu xariga ka jaray wado laga dhisayo degmada xamar shijab ee gobolka banaadir wararka dibaddana waxaa ka mid ah axkaamta xajka ee diinteenna sharafka iyo karaamada ee diinta islaamka ee gudashada waajibaadka xajka ayaa la sheegayaa in sun rasmiya ay maanta u bilaaban doonto haddii uu rabbi ka dhigo
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
xubna intaasi waxa ahayd warka madaxdiisii haatan ah isagii oo fisan xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa la filayaa in maanta shir weyn oo ay ku leeyihiin xaruntooda magaalada muqdisho shirkaasi ayaa looga hadli doonaa wax kabeddelka sharciga burcad badeeda ee aqrintiisa koowaad xildhibaanada ayaa la filayaa inay si aada uga doodaan goorfaynta iyo kabaaraandegidda sharciganna burcad badeeda taasi oo meelo kala duwan oo caalamka ay ka jiraan haaso ahaatee aanay soomaaliya lahayn xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed cumar dalxa ayaa waxa uu si qeexan ugaga warramay ahmiyadda isbeddelkan sharciga burcad badeeda uu leeyahay dalka waxaana uu sheegay sidaa ay lagama maarmaanka u tahay in sharcigan laga baaraandego
ajendaheena maanta sidaad xustayba waa wax kabedelka ama akrinta koowaad ee sharciga yani burcadbadeeda marka hadduu ilaah yidhaahdo sallayba wuxuu ahaan doonaa marka golahaas isugu tagno lana helo yani sida caadada ahayd firadii uu ku furmay lahaa ee kooramka in ay noqon doonto maanta waxaa looga hadli doona qodobka
waayahay sharcigan muhiimad ceenkee ayuu u leeyahay dalka
muhiimad ballaaran ayuu leeyahay axmed maxaa yeelay adduunka waxaa jira nidaam caalami oo isku waafaqsan yihiin oo ay ka taalo falal dembiyeedyada kala duwan ee ka dhaca falalkan burcadnimada ee badda macrifay saameynta ku leh waa mid adduunyada oo dhan iyada ay leedahay xerar oo ayaga maaragtay lagula dagaalamo oo lagu qaado dadka ku sishoowa maaragtay burcadnimo waana mid inta badan sharciyadaasi inay ku dabkubaan dalalka badaha badiis kale iyagana ay u tahay
dadka ku nool magaalo madaxda gobolka baayo ee dalka soomaaliya ayaa u diyaargaroobaya munaasabada ciidul adxaa oo maalmo yar un ay naga xigaan ciidan oo ah ciidda islaamka ugu ballaaran ayaa meelo kala duwan oo dalka si aada loogaga diyaargaroobaya magaalada baydhabana waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay u soo bambaxayaan oo diyaargarow xoogan ay ugu jiraan sidii ciidul adxaa ay ugu diyaargaroobi lahaayeen sida uu ku soo warramayo waryahayaga siraaji isaaq cabdiraxmaan oo jooga magaalada baydhabo
xilli maalmo kooban ay naga xigaan maalmaha ciidda ayaa waxaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya laga dareemayaa u diyaargarowgii ugu dambeeyey iyo qabanqaabo ku aadan sidii dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada baydhabo isku meel ay ugu wada tukun lahaayeen goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada baydhabo siba goobaha lagu gado macmacaanka iyo dharka ayaa xilligan waxaa laga dareemaya mashquul aada u fara badan waxaana aad arkaysaa habeenkii xilliyo dambe oo dadka ay dukaamaysanayaan islamarkaasina ciyaal yaryar xilligaasi suuqa looga een, gadayo dharka ciidda iyo alaabaha ciidda oo ay ku ciyaaraan caruurta sidoo kale meelaha macmacaanka sida biskudka halwada meelaha lagu gado ayaa iyaguna sidoo kale aada u mashquulsan ciidan ayaad moodaa ciidihii hore inay ka duwan tahay qaabka dadku ay u diyaargaroobayaan xilli magaalada baydhabana laga dareemaya een, amni aada u fara badan oo aada u ballaaran oo ciidanka amniga een, koonfur galbeed soomaaliya xil weyn ay iska saareen oo magaalada baydhabo ay ka mid noqonayso magaalooyinka ugu waaweyn een, ama ku yaala dalka soomaaliya kuwa ugu nadboon een, runtii aad iyo aad ayaa loogu diyaargaroobaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciidahaasi waxaana ciid walba mas-uuliyiinta iyo dadka reer koonfur galbeed ee shacabka ay ku wada tukadaan isbartiimka weyn ee loogu magacdaray doctor ayub stadium ee ku yaala magaalada baydhabo dadkana dharka ciidda ayay aada u gadanayaan waxaana la rajeynayaa in mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka isku meel ay ku wada tukadaan islamarkaasina si weyn looga dabaaldego deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo maalmaha ciidda shalay een, mar aan ka tukaamaysanayay mid ka mid ah een, carwooyinka ku yaala magaalada baydhabo ayaa waxaan ku arkayay dad aada u fara badan oo tukaamaysanaya kuwaas oo runtii ku ganaasan inay ku tukaamaystaan ee, magaalada baydhabo islamarkaasina ay ku iidaan waxaana la dareemayaa amni aada u fara badan oo laisku halayn karo waxaana la rajeynayaa madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya inay runtii amniga si weyn ay uga hadlayeen maalmihii ugu dambeeyey shirar- shirarkii ugu dambeeyey ee maamulka koonfur galbeed madaxdooda ay ku yeelanayeen xarunta aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada baydhabo ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo sugi lahaa amniga guud ee magaalada baydhabo si dadka muslimiinta ah ay uga wada tukadaan ama ay uga wada ciidaystaan ee magaalada baydhabo marka een, maalmaha soo socda waxaa la rajeynayaa in si weyn looga ciido magaalada baydhabo
waataya siraaji isaaqa cabdiraxmaan waryahayaga nooga soo warama magaalada baydhabo ayuu kaasi ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi canada ayaa deeq gurmada gaarsiisay dadka ku barakacay fatahaada webiga degmada afguya ee gobolkaasi shabeellada hoose soomaalida ayaa lagu yaqaanaa markii masiibooyin ay dhacaan in iyagu ay gacanisa siiyaan sida uu ku soo waramayo maxamed muuse tarsan
waxaa soo kordhaya gurmad ka dhaqaale ee loo sameynayo dadka degan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo uu ku fatahay webiga shabeelle kuwaas oo guryahoodii iyo beerahoodii ay biyobuux dhaafiyeen dowladda federaalka soomaaliya ayaa gurmadkan ku bixisay lacag gaaraysa haaf milyan dollarka maraykanka ah taasi oo ay daba socdeen gurmadyo kale oo lagu samatabixinayo dadka deegaanka ku ah xaafadaha degmada afgooye ee biyaha webigu ay harqiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka kanada oo ka mida walaalaha soomaaliyeed ee ka damqaday saameynta ba-an ee fatahaaduhu ku yeesheen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan dhacdada degmada afgooye ayaa qaybtooda ka qaatay gurmadkan dadka degan xaafadaha biyuhu qaadeen ee degmada afgooye ayaa u mahad celiyey walaalaha muxsiniinta ah ee jaaliyadda kanada ee u istaagay sidii ay u caawin lahaayeen walow gurmadyo dhowra la gaarsiiyey haddana waxaa jira baahi intaas ka weyn oo loo baahan yahay dadka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii loo marayn lahaa maadaama saameynta fatahaaduhu ay yihiin kuwo daba dheeraada oo aan horay looga soo kabsan karin maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
mahadsanida tarsan maamulka degmada walaweyne ee gobolka shabeellada hoose ayaa baaq u diraya bulshaweynta soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan samata bixinta dadka ay saameeyeen fatahaada webiga shabeelle kaasi oo indhowaaleedba gobolkaasi dadkiisa ay qayaadhaan hayeen inkastoo kuwo kalena ay barakaceen muuse cusmaan abdow oo aalaba nooga soo warama qaybaha kala duwan ee wararka gobolkaasi shabeellada dhexe oo isagu jooga magaalada muqdisho ayaa warkan noo haya
maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dhibaatooyinka iyo saameynta ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmadan wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sida aadka u saameeyey ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka iyo waxyeelada ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay deegaanadaasi iyo tuulooyinka hoostaga degmada wallaweyn aniga een, magacayga waa malaaq cabdulaahi suleymaan cumar een, ka soo jeeda degmada wallaweyn barakacayaala jira oo gobolka shabeelle kusoo fataxay deegaano degmada wallaweyn hoos tago marka dhaysiyow waxaa ka mid ah dhaysiyow kulaydheer degdeerey balcad garasbuule cadaydheere iyo tuulooyin fara badan oo ka tirsan degmada wallaweyn hoos taga cadaydheere garasbuule tuulooyinkaas balcad degbeerey geediwasooy tuulooyin fara badan galoole intaas ayaa jiraan galooley marka tuulooyin fara badanaa jiraan oo degmada wallaweyn hoos tago barakacyaal ayaa jiraan oo insha allahu tacaala ilaahay u baahan kaalmo gargaar deg gobol iyo degmo ama ha ahaato dowladda federaalka ama ha ahaato maamul goboleed koonfur galbeed ama hay-adaha samafalka marka insha allahu hooy ay ku hoydaan marakaneya xataa ma haystaan malaariyaa jirta daawo waa u baahan yihiin waxaan u soo jeedinaha intii muslimiin ah oo wax haysato dadkaas barakayaasha beerla-aanta ay ku dhacday daladiioo abaaro ah oo biyii barakaciyey rafaad deegaankii xoolihii meel ay ku hoydaan meel ay daaqaan aan lahayn intii muslimiin ah inaa wax u qabtaan walaalahoodii oo masaakiinta ah degmada wallaweyn qaar tuulooyin ka mid ah waxay kasoo bilaabdeen tuulooyinkan dhulka jubbooyin kasoo bilaabdeen haddeer waxay waxay soo galeen dhulka ay barbaara sida balcad caday dheere xasan dooble garasbuule salmaanley beriley qaysyo degbeerey gumrey haddeer waxay ku sugan yihiin tuulada ay gumrey ku sugan yihiin xawligoodana wuxuu kusii socdaa xawli aad iyo aad weyn ugu socdaa marka dadkiina meelaha haddeertan wax ay haystaan male ay hoy baankigooda iyo hoyla-aan kaneecana waa jirtaa baaladna way jiraan gudoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo wax looga qabanayo badbaadinta shacabka oo uu fatahaadu ay ku saameeyeen deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo soo food saartay dhibaatooyin xagga nolosha muuse cusmaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya dowladda boqortooyada wadankaasi saudi arabiya ayaa waxa ay mamnuucday dadkii caalamka ka iman lahaa amaba uga qaybgeli lahaa xajka boqortooyada wadankaasi saudi arabiya magaalada banka almukarama arrintaas oo ay dowladda ku ogolaatay sidii lagu xakamayn lahaa cudurka coronavirus waxaa loo ogolaaday oo keliya muwaadiniinta dalalka kale ka soo jeeda ee degan boqortooyada wadankaasi saudi arabiya kuwaasi oo sanadkan gudan doona waajibaadka xajka guud ahaana waxaa loo ogolaaday dad aan tiradooda ka badnayn ilaa iyo toban kun oo qof oo keliya ujeedada sidaasi loo yeelay ayaa waxaa lagu sheegay in cudurka coronavirus looga baqayo in dadka isu imaatankooda uu dhibaato keeno dadka loo ogolaaday inay ka qayb qaataan sanadkan xajka ayaa waxaa laga baarayaa bayriska heerkulkooda jirkooda marka ay soo gaaraan magaalada barakaysan ee makaal mukarama sida ay ku waramayso wakaalada wararka ee a f p ee faransiisku uu leeyahay dadka goobtaasi barakaysanna cibaadada u tegaya ayaa waxa ay tahay inay iskarantiiraan inta aanay xajka iman iyo inta aanay kusoo dhawaan aagaasi muddo afar maalmood ah sida ay sheegayso ninka markaasi xajka u qaabilsan ee wasiirka ee boqortooyada wadankaasi saudi arabiya oo la yidhaahdo saalax bintin abu oo uu ku sheegay in xujayda guryahooda lagu karantiiro inta aanay iman aagaasi oo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegaysatay saakay oo arbaca waa naga inta